bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacan saaxiibayaaladan ahaantiin meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka waa laba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland
ururka caafimaadka
barnaamijka caafimaadka ayaa saaxiibayaal waxa uu yahay barnaamij alaabaha toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan raadiyaha kismaayo codka jubbaland waxaa barnaamijka toddobaadkan aan ku faaqidi doonaa cudurrada ku dhaca jilbaha iyo qaababka ay ugu dhacaan cudurradaasi jilbaha iyo weliba sida loogu daaweyn karo waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya doctor cali macow awees oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada ku dhaca jilbaha iyo weliba neerfaha waxaa barnaamijka dhanka farsamada id- inoo hagaya saaxiibayaal saaxiibkay cabdirasaaq socoto maxamuud cali xasan oo aniga ayaana idiin soo jeedinaya
ururka caafimaadka
maalin wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caafimaadka waxaa barnaamijka aan maanta uga hadlaynaa cudurrada ku dhaca jilbaha iyo weliba qaabka loo daaweeyo bulshada soomaaliyeed ayaana inta badan waxa ay ka cawdaan cudurka loo yaqaano romodisinka ama reexa sida qof waliba u yaqaano cudurkaas oo inta badan ku dhaca jilbaha iyo weliba qeybaha kale ee lafaha ayaa waxa uu yahay cudur inta badan dadka ay ka cawdaan haba ugu badnaatee kuwa da-da ah doctor cali maco awees ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa cudurka romadisinka waxa uu yahay iyo weliba qaabka uu dadka ugu dhaco sidoo kale waxa uu sharaxaad toosa uu ka bixinayaa cudurrada sida wadajirka ah uga dhaca lafaha khaasatan marka laga hadlayo jilbaha doctoorka ayaana waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sida tan aad iyo aad baad u mahadsan tahay oon kuu mahad celinayaa soo dhoweynta ay soo dhoweynayso waana aadna oon ugu faraxsanahay maasha allah marka xigta waxaan rabnaa inaan ka hadalno lafaha lafaha oo dhan oo guud laakiin khaasatan jilbahan ka hadlaynaa caawa lafahaas oo xanuunkooda uu yahay waxaa la yidhahdaa rheumatism baa jira laakiin soomaalida u taqaana tuf ama loo yaqaano riix riix ama ay haysaa layihahda ama tuf ba ay haysa marka weliba soomaalida waa laysku joogjoogsadaa waa la riix riixa baa la yidhaahdaa laakiin riix riix waxba kaa bagsan maysid waxna tari maayo in lagu burburiyaaba ku siganaysaaba oo khatar ah marka horta waxa weeye rheumatismka waxaa la yidhaahdo marka waxaa kaloo jira cudur kaloo lafahaas jilbahaas iyo simanka iyo dhabarka iyo lugtaha hoose lagu istaaga gala oo la yihahdo osteoartritis ama artritis la yidhaahdo asagana waa hal qodob kale marka labada qodob qodob horta aan kala dhigo qodob aan kala dhigayaa horta tan rheumatismka la yidhaahdo ama tufta loo yaqaano ama riixda loo yaqaan taasu dhibkeeda waxa weeyaan shan sano markuu cunuga jiro ayay ku bilaaban kartaa ilaa siddeetan sano bay ku imaan kartaa uu ku imaan karaa uu ku- kusoo geli karaa marka isweydiin waxaa leh shan jirka oon waxay ogyahayba aan jirin ilaa siddeetan jirka cudurkaanu imaanaya muxuu yahay oo ba- xaggee buu ka imaanayaa oo maxaa sababaya sababtiisa waa maxay sababta markii la raadiyo difaaca jirka uu ka imaanaya jirka difaaca haddee ninkii garanayo ma garanayo cid garanaysa ina- inay taqaano laakiin afar difaac baa jira oo jirka ku jira oo afar iyo labaatan saacadood saa ugu wareegaya afartaas waxaa la kala yidhaahdaa e j a e j e e j m e g g afartaas ayaa meesha ku jirta marka afartaas waxay min mid walbaaba waxbay qusaysaa mid wuxuu qusaynayaa elerjiga indha indha cuncun iyo sankaas ku cuncunaaya iyo mar kasta uuqa quuq aad leedahay waa samborka waxa loo yaqaano uu uu mataqaanaa ku shaqo leeyahay uu dhibaato ku samaynaya meeshaasuu difaaca jirkaaga ka ataagaya kuwa waxa weeyaan mataqaana waxay ataagayaan lafaha waa e g g e g m kuwa la yiraahdo i g g iyo i g m ingiriiska saasaa loo yaqaanaa ninkii yaqaana yaqaan ayuu ataagayaa lafuu ataagayaa waxa weeyaan jirkaaga laftigiisa ayaa xoogaa isku dhaqanaya qaf aan is oqoon way wada dagaalamayaan marka immune systemka ayuu cudurka qabaa markii lagu yiraahdo difaaca immune systemka waxa weeyaan cudurkan la leeyahay maaragtay infectionka oo aidska ama hadda waxaan tusayaa bal horta hore lafahaas aad ujeedo bal fiiri waxaasa isu haysta ayaa wuxuu qaadayaa culays la yidhaahdo waxa- oo laga rabo lixdan ilaa to- toddobaatan kiilo inuu qaado markaasay sagaashan boqol bay kor saarayaan oo ma qaadi karo marka waan ka hadli doonaa mataqaana waxaa keenaya qaaditaankaas culeyskaas badan jilbaha dhibaato u gaarsiinaya markaad culus tahay waxaa kuugu dhacaya inaad socodkaaga yaraado socodkaaga markuu yaraado eh, waxaa imaanaya mataqaanaa in aad fadhigaaga u bato xanuunkaaga waa sii badanaya marka lafihii ma bes waaye qalloocan maayaan ma socon kartid adiga waad gabaysaa socodkina waad gabaysaa marka waxaan laftaas aad ujeedo waa midda keliya oo jirka dhan celinaysa bal gabalkaas kore iyo kan hoose iyo sintii oo ka koraysa keliya weeyaan iyo lugihii hoose oo mataqaana aad ku taagan tahay jilbahaas oo wax ay leeyihiin lahayn murqo iyo xirgo bes xirgahaasaa weliba isku haya haddii jugkaa gaaraana uu markiiba go-ayo oo la leeyahay waxaa go-ay eh, meesha waxbaa ka go-ay ama meniscus baa jira ama kii gadaalaa go-ay ama kan horaa go-ay waa kas xirgahaas ayaa meesha dhanba isku haya oo laftaas aa ujeedo wax kalaba kuma socdaan laf- intaasay ku socdaan murqahaasoo ay ku taagan yihiin haddii xirgahaas ay go-aan murq kastoo ah uu meesha ku jiro waxba ku tari maayo kuwaad baloonida dheela marka ayaa marmar ka go-a kaasaa ka go-a hadduu ka go-o ma socon karo uu fariisanaya murq kastoo meesha uu leeyahay male xirgahaas waaye waa midda keliya uu ku dhaqaaqayo oo isku celinayo kuwa kore iyo kuwa hoose bal waxaasay dabalfiiri mucjizadaas haddii aad aragto mucjizadaas haddaad aragto lafahaas yar marka waxaa jira sidii hadda sheekada aan ku bilaabay rheumatismka oo difaaca jirkaaga uu ka imaanayo oo galayo maaragtay lafaha kore waa ka hadli doonaa kan dhexda ah kan dhabarka ah iyo kan mataqaanaa jilbaha iyo kan simanka iyo kan lugaha ayuu gelayaa marka maxaa dhacaya waxaa dhacaya wuu qalloocanaya qofka haddii aan wax laga qaban qalooc baa gelaya oo saas uu qalqaloocanayaa mataqaa waa rheumatismka kala goosiyo oo dhan inta kala goosiyo weliba intaas intuu saa u laabto ka saa u laabto saa saa waa laalaabanaya haddii aan wax laga qaban laakiin africa way u badan yihiin kuwa laablaabta waxaa dhacay wax qabad ilaah baa iskale wax looma qabto waa la dayacaa ummadda marka takhtar looma geeyo takhtar fiican weliba looma geeyo oo cudurkaas yaqaan waxaa la siinayaa ibuprofen iyo waxyaalo lamid ah taas waxba tari maayo waxna ku tari maayo xanuunna kaa bi'in maayo habeen iyo maalinna deg- dhag dhag dhag dhag dhag lafaagaa laga garaacaya marka dhibkaasay leedahay waa rheumatismka marka waxaa kuu soo haray waxaan artritiska la yidhaahdo ama osteoartritiska osteoartritiska iyo artritiska horta qof walbaa bini aadam ah asaga unbaa isku keena say u badan tahay muxuu isugu keenayaa oo qaladkaas xaggee u ka imaanayaa marka rheumatismka waa cudur weeyaan oo jirkaaga ku jiro cudurkaas uu soo gelaya cudurkaas oo la daweeyo loo baahan yahay weliba chemotherapy wax la yidhahdo in lagu daweeyo ay ay khasab tahay cudurkan osteoartritiska ama artritiska loo yaqaan adiga laftigaabaa isku keenaya maxaa kuu keenaya adigoo lagaa rabo jilbihii haddaan aragnay oo saa u yaryaraa L- lafahaas aad arkayso oo loogu talagalay lixdan ilaa lixdan iyo shan kiilo ama toddobaatan kiiloba ha noqoto ayaa sideetan sagaashan ama boqol ama boqol iyo labaatan la saaraya culeyskiibaa istaabanaya marka kor iyo hoos way isku dhacayaan way isku dhacayaan marka waxaa dhammaanaya carjowga carjowgaas markuu dhammaado oo badi boqolkiiba sagaashan iyo shan percent cayilka keena cayilka ayuu ka yimaadaa waxaa jira cudur kaloo infection oo asiga laftiisa gala waan ka sheekeyn doonaa laakiin cayilka ayaa ugu badan cayilkaas oo marka culeyskaaga uu badan yahay socodkaaga yaraanaya waa sii dhimanaysaa adi culeyskaaga waa sii badanaya dhibta labaad oo ay jirtana oo osteoarthritis ama arthritiska la yiraahdo saasuu ku imaanaya marka waxaa jira cudur kaloo ma aragtay infection ah oo dhuunta gala dhuuntaas markastaaba quun baa leega hayaa baad dhehaysaa quun baa ahaya waa cardiraysaa farmasiyaa tegaysaa dawaa lagu siinaya quun baa ahaya laba maalmood baa bogsanaysaa sidiiba kugu soo noqonaya waa qaadanaysaa quunkaas haddii aad dhakhtar fiican aadan ka helin oo markiiba kaa qabsada waxaa imaanaysa quunkaas wuxuu dhacayaa wadnaha wadnaha wuxuu cunayaa maaragtay valvol wax la yiraahdo oo kaa cunaya wadna bee wadna beelaa kugu dhacaya wadna xanuun baa kugu imaanaya wuxuu kaloo gelayaa jilbaho gelayaa iyo simanka iyo hoos romatic fever baa la yidhahda markaas romatic hada romatismkiibu u dhacayaa fever qandhac ku qabanaysa meelahaasaa ku xanuunaya dhuuntaasa ku xanuunaysa wadnaha wax kaa gaaraya marka dambena keliyo buu u dhacaya kaas waaba kasii daran yahayba kuwan laakiin inkastoo romatismka laftiisa ugu dambeyn lafaha markuu kaa galo waxba laga qaban keliyo uu gelaya marka wax laga qaban wadnaho gelaya adiga jirkaaga dhan buu ku saaqeeya oo uu ku burburinaya adi dhab buu ku dilaya kaw buu kaa siinaya marka horta intaasoo cudur ayaa jirta weliba labadan oo ugu daran oo la yidhaahdo tonsolitekaas iyo marka waxaa jira infectionna kaloo yaryaro sidii keliya haddii infectionkiisa uu soo noqnoqdo lafuhu wax gaarsiinaya sababka infectionkiisa haddii uu soo noqnoqdo keliya wax gaarsiinaya iyo lafaha adiga waxa weeyaan jirkaaga urku jirtaba laftigeeda haddii meel lagaa qabsado lafahaaga iyo xanuuna u imaanayo ilaa lafaha waxa weeye kan inta keliya ku wadda ku socodsiinaysa haddii xanuun uu yimaadana waa fariisanaysaa marka aad qandha kugu dhacdo oo qandha aad qabato lafahaaga mar- ma ma- ma laabi karti jilbaha qandha ay haysa xumad baa ay haysaa dhaysa jilbahaas ma laabi karti xanuunkaaga dhan adiga ku hayo oo sababka laga hayo ama ama keliyaha laga hayo ama meel kale laga hayo lafiina waa taabanaysaa marka lafaha waa center weeyaan sidii caloosha oo kale caloosha center ah laakiin lafaha laftigood waa u baahan tahay markasta inaad ku socoto urta caafimaadka
guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkii caafimaadka waan maanta ku soo qaadanay cudurrada ku dhaca jilbaha ayaa intaa nooga eg waxaa barnaamijka idinkaga qayb qaatay doctor cali macow aweys maxamuud cali xasan oo aniga ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay cabdirasaaq socoto ayaa farsamada inoo kala hagayay taniyo barnaamijka lamid ah inta aynu ku kulmi doonno nabadgelyo urta caafimaadka